weliba koranka howluku dareema hayee qiimo qudaartiyo weliba maacunta suuqyada magaalada jowhar taasoo sababtay in diyaargarowga bilo barakeysan ee ramadaan daraadiye haddaba waxaanu kumid ganacsatada magaalada jowhar ayaa ku hadleen isbedelka kakooye qiimo qudaartiyo weliba maacunta ee suuqyada magaalada jowhar
barado kabsar caleen wax dhanoo kudaar meeshaan yaal baalbaal adduunyaan gaduuwabaradaai basashaasaan gadaa baradaan goobta waa gadaa goobtaan basal kun shilnaan gadaa hadduu ilaahay kuuron yahay baradaaneeti basashaa waxaan gadaa kiilo toban kunaan gadaa tobanaan gadaa baradaas waxaan baradaas waxaan gadaa labaatan iyo shan labaatan iyo afar qiimaa suuq la-aanaa jirta lacag la-aanaa jirta waxwaa shiit bees la-aanaa jirta waxwaa raqiis waa wax wax gadanaa male ubiga waa guri basal male wax qudaar male abaar waa balweyne ka timaada mooskan shaqadiida waa mooskan gobolka shabeellaha dhexe wixii qudaar la keenayo moos anaan keeno webiga allah noo keeno biyalaana ka dhacday mooskan dadka jowri mooskii cunaan xoogeysay mooskan ceelaa lagu waraabshay waxaa ka soo qaaday nin xasan dhibel warsame nin la yidhaahdo xasan dhibel warsame nin afar ceel iska leh nin kale mooskaa keeni ma karo ninkaasaa ku xaginaha oo biyola'aan ka dhacday oo abaare badan ka dhaceen ilaahay qayra ka rajaynaa bisha ramadaanka fadligeeda inuu ilaahay webiga noo keeno soobna ilaahay noo keeno waxa soo saarkayna waa kordhayna insha allah mooska xilliga hore wuxuu ahaa jiray saddex boqol haddana milyan laba boqol ku socdaa milyan laba boqol konton doolar saddex boqol ku jiray hadda milyan laba boqol alaabta noocyadeeda kala duwan maacuunta maxaa la dhihi jiray sida digsiyaha iyo maxaa la dhihi jiray tarmuus shaax tarmuus baraf birta burka shabaqa yar oo lagu bixiyo burka caanamiirka iyo noocyahooda kala duwan hadda meel dhaxa waaye ma darno wallaahi aad iyo aad si fiican sanadkan waxbaa la gatay qofki ilaahay wax uu calfay jawdana waa iska deganyaan oo gado maacuun iyo dhar alxamdulilah bisha rabadaan aad ay u wanaagsan tahay waxaa noo gadno maacuunta sidoo kaleeta tarmuuska barafka tarmuuska shaaha kululaysada bakeeriyada galaasmanka biyaha alxamdulilah waxanoo gadmaan sida dharka alxamdulilah waa iibinaa